wasiiro ka tiran dowlad goboleed galmudug oo weheliya gudoomiyaha degmada iyo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxa ay ka wadaan kulamo looga hadlayo xal uhelidda colaada ka taagan galbeedka gobolka mudug kulamadan ayaa la ogol leeyahay in la helo heshiis iyo isfahan ku aadan sidii loo joojin lahaa xiisadaha iyo khilaafaadka iyadoo dadka iyo maamuladu ay isku dayayaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaada ka taagan deegaanada galbeedka gobolka mudug kulamadan ayaa muhiim u ah nabadda iyo xasiloonida gobolka wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa ka hadlay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay
maantay oo jimco ah saddexda bisha ah waxaan soo gaarnay magaalada gaalkacyo in aan ku soo baxanno colaaddii ka soo cusboonaatay galbeedka gobolka mudug sidii hawshaas colaaddaas loo damin lahaa loo maaragtay muxuaha looga dabategi lahaa sidii uusan inuusan dhimanin qof kale oo halkaas jooga colaaddaani maaha mid muxuuahaa u adeegaysa ama yacni dadka deegaanka galmudug iyo puntland ku nool mid ay ku noqotay dhabarjab iyo dhibaato iyo mid muxuu ahaa keentay yacni horumarkii iyo muxuu ahaa waxwadaqabsigii bulshada ku noolayd puntland iyo galmudug inay ku noqoto mid xanuun ah ayay noqotay oo markii ugu dambeysay labada dhinac odayaashoodii waxay ku baaqeen in la isxakameeyo xabaddana la joojiyo sidaas si la mid ah ayaa dowladuhuna aysan raalli oga ahayn meeshaasi inay colaad dambe ka soo laabato in la isxakameeyo dadka fidanna wadalayaasha ah oo ka shaqaynayana isku dhinac loogu soo wada jeesto oo la yska qabto hawshaasna dhammaan shacab iyo dowladba ay u wada istaagaan in dhiig dambe uusan ku daadan meeshaas dadkuna ay u wada adeegaan dhammaantood nabadda sidii looga wada shaqayn lahaa waxaan leenahay kuwa colaadaha baraha bulshada ku muxuuha baahiya ama dhiigga dadka walaalahood afar iyo labaatanka saac yani ku naaloonahaya ama ka dulgabyaya ama ka dulheesaya waxaan leenahay ka waantooba aakhiriya adduun mid inkugu jirta dani inkugu jirta ma aha iskana ilaaliya waxa muxuu ahaa ummadda dabargoynteeda iyo dhibaataynteeda ku saabsan waxaan rabnaa galmudug iyo puntland waa laba muxuu ahaa dowladood oo darisa oo nabaddu ay ka go'an tahay cid loogu dulqaadanayo inay ka shaqayso colaad haba yaraatee ma jirto maantay imaanshahaan imaanayna waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo labadaas beelood ama deegaanadaas dadka wada dega ayagoo walaalo ah isku kalsoon nabadi ka dhacday in aanu ka laabanno haddii alla idmo oo aanu ugu baarikayno nabadda muxuu ahaa ay gaareen nabadda iyo dadaalada xasiloolina ee loogu raadinayo galbeedka gobolka mudug ayaa soo taraya kuwaas ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin iyo shacab intaba welina ma jirto wax xal ah oo laga gaaray xalinta colaada ka taagan deegaanada galbeed ee gobolka mudug ka wada tirsanna maamulada galmudug iyo puntland